waxaan degan yahay tuuladanaytow ceeleere qoladan youth for uma la dhaho oo bixinayaan gargaarka caafimaad arrintaana saa'id ba ugu mahadsan yihiin hay-addanaytow ilaahay baa mahad iska leh waayo abaar baa lagu jiraa wakhti kulul baa lagu jiraa dadka ma awoodo hataa daawo inuu gato daawayaalkan waa daawayaal qaaleh marka maanta way ku mahadsan yihiin daawayaalka iyuka ay maanta ay baraash ku heleen oo free meeshan lagu qaadanaya dadka badigiisana daawadanaytow awood uu ku gat hataa ma heleen marka youth for umma waan u mahad celinaynaa ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay xuseen cabdi baa laydhahaa maanta takhtariin baa noo imaadeen wiilal dhallinyar gabar iyo wiilba leh oo naloo keenay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa daawada ay noo keeneen daawo qaali ahoona gadan karin oo dadka uu awoodin bay ahayd bilaash bay nagu siiyeen mahad baan aad ugu celinaynaa meesha ay ka soo baxday iyo dhallinta waddabo alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta ruux jiran iyo ruuxii kale oo u ekaawa daawadii oo bilaash ahaan qaadanay dhallintaasey iyo gabar iyo wiil leh baan mahad u celinaynaa iyo meesha ay ka soo baxday awaar iyo wakti kulul oo xoolihiina aan suuq aan qabin oo awaar ahoo naga dhammaanayaan baana ay nala soo kulmeen mahad baan aad iyo aad ugu celinaynaa ay ku mahadsan yihiin maanta ilaahay baa mahad iska leh noo yimaadeen daawooyin bay noo keeneen wakhti xun oo xasaasi ayaa lagu jiraa dadka cuntadii iyo daawadii ma aysan gadan karin daawo bilaasha ayay noo keeneen mahadda ilaahay baa iskale gadasheed dhallinyartaas ayaan u mahad celinayna cudurradii baa bateen xanuunkii baa iska batay marka mahaddaas ayada dhallinyarta isku soo abaabushay oo xag alla dar alla u soo baxday ayaan mahadda ayada aan u celinaynaa haddaan annaga duqaydii reeceleere aan ka mid aho aniga aan maalo ayagii daawada noo keenayna khayr baan u rajaynaynaa yuudhka umma waxay ka kooban tahay dakhtariin dakhtariintaas oo urub is aruursado ah oo hadafkoodana yahay inay daawo iyo dhakhtar oo arkay dadka ugu deeqaan dadkan ku nool tuulayaasha oo isbitaalna qabin lacag daawo ay ku gataanna awoodin oo badidoodana inta u badan abaaraha ay saameeyeen waxyaalaha yuudhka uma ay qabanayaan waxaa ka mid ah dhakhtariin nooc walba dhakhtar caruur dhakhtar dadweyn dhakhtar qalnin baaritaan bilaash ah xagga nafaqada oo lacanta uurka iyo ilmaha yar laga caawinayo wacyigelin oo dadka loo samaynayo xanuunahan sida dhiikarka cudurka macaanka cudurka neefta xanuunahan inta badan dadka dhib hayaan